bsm illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaalى baabun hal yakusu شhayئa min اlأyaam baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yakusu ma gaar yeelayaa شhayئa wax oo min alayaami maalmaha ka mida ma gaar yeelayaayo bisawmi maku gaar yeela yacnii wax maalmaha ka mida soon miyuu ku khaas yeelayaa marka yakusudaa faacilkeeda waa mukalafka qofka mukallafka ahi ma ku khaas yeelayaa shay ma khaas yeelayaa wax min alayaami maalmaha ka mida soon maku khaas yeelayaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa هو بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها عائشة وxaan ku idhi هل كان رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم nebigu ma ahاa يkhتصu inuu khaas yeelayo min الأياami maalmaha شhayئan inuu ku khaas yeelayo sidaa ma ahاa qاaلت waxa ay tihi lاa maya kaana camaluhu camalkiisu waxa uu ahaa diimatan daa'imitaan marka diimatan waxay ahayd marka dowmatan ayay asalku ahayd waawdi ayaa waxaa loo beddelaya ya-daasna kasraa u munaasaba diimatan sidaasay ku noqotay marka diimatan camalkiisu wuxuu ahaa camal uu joogteeyo uu daa'imo waayukum kiineebaa yudiiqu awoodayo karayo maa wixii kaana rasuulullahi sal l salam nebigu uu ahaa yudiiqu inuu karayo uu awoodayo wuxuu nebiga awoodi jiray yaa awoodayo idinka idinka mid a tarjamada marka wuxuu samaystay maalmaha wax ka mida soon miyuu ku khaas yeelayaa markaasuu xadiidkan keenayoo caa-isho su-aashii la weydiiyey waxay ku jawaabtay kaana camaluhu diimatan camalkiisu daa'im ayuu ahaa joogto ayb meeshaa marka tarjamada iyo xadiidku say isku mudaabaqaynayaan xoogaa yar ishkaalaa ku jiro ibnu xajar marka waxa uu yidhi qaala zaynu bnu lmunayir wagayruhu lam yajzim bilxukmi bukhaari markuu tarjamada samaystay xukunka ma goynin lianna daahira alxadiidi xadiidka sida ka muuqato idaamatuhu sala allahu calayh waali wasalama nebiga daa'imistiisa waa alcibaadata uu daa'imo wa muwaadabatahu iyo joogtayntiisa calaa wadaa'ifihaa cibaadada shaqooyinkeeda wa yucaariduhu waxaa caaridaya marka xadiidkan maa saxa can caa-ishata nafsihaa wax caa-isho ka ansaxayo mimaa yaqtadii nafya almudaawamati ah xadiid macnihiisana aan hore u soo marnay tusaayana nebigu inuu hal shay uunan joogtaynin soonna ma joogtaynin afurna nebigu ma joogtaynin wa huwa maa akhrajahu muslimun min طariiqi abi salamata wa min طariiqi cabdillaahi bni shaqiiq jamiican can caa-ishata annahaa su-ilat can siyaami rasuuli اllahi sal ly slam nebiga soonkiisii ayaa la weydiiyey faqaalat waxa ay tihi kaana yasuumu waa soomi jiray xataa naquula intaan iska dhahno qad saama waa soomay wa yufdiru waa afuri jiray xataa naquula qad afdara yacnii markaan afurkiibuu ku batay ilaa aan iska dhahno mararka qaarna waa soomi jiray ilaa aan iska dhahno soonkiibuu joogteeyeyba markaan xadiidkan marka waxaad mooddaa kan inuu ka hor imaanaya maxaa yeelay marna inuu soomi jiray marna inuu afuri jiraa kan laga qaadanaya ka kaasna k kan hadda aan hayno bukhaariga ku yaallana kaana camaluhu diimatan wax la joogtaynayo waa camalkiisayb وتqdma نaxوuه qريibا في الbخاaرiيi min xadيiثi بن cabاasi وغayrihi faأbقى التarjamaةa marka labada xadيiث maadaama is caaridayaan sida daahirka ah tarjamada uu baaqi yeelay calى الاstifhaami su-aal buu ku baaqi yeelay liytarajaxa si uu u raajix noqdo ayb أxad الkhabarayni labada xadiiث midkood ow amase yatabayana oo u cadaado aljamcu baynahumaa labada xadiiث sida loo jamcinayo wayumkinu اljamcu baynahumaa waxaa suuragala in la jamciyo bianna qowlahaa kaana camaluhu diimatan macnaahu macnihiisu waxaa weeyaan ana اkhtilaafa xaalihi fi اlإkhaari min الsawmi uma min alfiطri kaana mustadaaman mustamiran yani labada xadiis waxaa loo jamcinayaa midkan hadda aan hayno oo caa-isho ay leedahay kaana camaluhu diimatan nebiga camalkiisu wuxuu ahaa joogto waxa uu joogtay jiray waxay ahaayeen inuu marna soomo marna uu afuro ayuu joogtay jiray diimatanta marka saas labada xadiis marka waa isqaadanayan marka waxa uu joogtay jiray waxaa weeyaan inuu marna soomo marna afuro ayb taasaa marka lagu jamciyey wa biannahu sala اllahu calayh waali wasalama kaana yuwadifu calaa nafsihi اlcibaadata waxaa kaloo nebigu uu samay jiray nafsadiisa cibaadada ayuu kaga shaqay jiray farubamaa shaqalahu can bacdiha shaaqilun fayaqdiiha cala اtawaali fayashtabihu اlxaalu calaa man yaraa dalik mararka qaarna soonka joogtadaaba waxaa keenayey inuu soonkii caadada u ahaa ka mashquulo ayaa la arkayey markaas uu ka mashquulana wax kaleu ku mashquulayey wuu soo gudaayey marka qofkii arkaa marka wuxuu isleeyahy oon xaalkiisa aad u ogeyn markuu soonka isku daba taxo uu joogteeyo yacnii soonkii buu badiyey buu isdhihi karaa macaanidaasaa marka lagu fasiray calaa kulli tarjamada marka waxaa ka cad marka maalmo gaar ah oo nebigu uu soon ku khaas yeeli jiray inaynan jirin maadaama tarjamo uu bukhaari samaystay kaana camaluhu diimatanna uu keenay marka maalmo inaanu ku khaas yeeli jirinaad moodaa meeshaasuu ka hadlay marka ibnu xajar وأmا mا warada تkhصiiصhu min الأyاami bالصiyaami faإnama khusisa لأmri laa yushaarikuhu fiihi baqiyaة الأyاam maalmo waxaa jiri kara nebiga salى الlahu عalيه alي wasalam uu soon ku gaar yeelay sida carafa iyo caashuuro iyo meelahaas takhsiiskaas waxaa la leeyahay uu yidhi arin u gaar ah ayuu nebiga u samay jiray ka yowmi carafata oo kale wa yowmi caashuuraa wa ayaami اlbiid wjamiici maa cuyina limacnan khaas wainamaa sa'la can takhsiisi yowmi likownihi maala yowma asabti yani wuxuu leeyahy maalmahaa kale waxaa ku jira macno aan maalinta loo dan lahayn oo yowmu carafa oo kale carafadaasaa loo dan leeyahay ee maalinta looma dan laha gaar ahaan ayaamulbiidka sidoo kale nebigu soon buu ku qaas yeeli jiray maalmaha caddado saddex-iyo tobanka afariyo tobanka shan iyo tobanka iyadana macno gaar ah baa ku jiro kownuhaa ayaamulbiid ay tahay ee maalin mucayano ama sabti ama xad ama wax lamida oo soon ula gaar yeelaye ma jirin taas marka in lagu fasiro su-aal kalaa imaan karta laakiin isniinta iyo khamiista ka warran baa la dhihi karaa oo nebiga maalin ahaan buu u joogtay jiray soonka isniinta iyo soonka khamiista ayb axaadiid saxiixana way ku soo aroortay iyadoo laftirkeeda macno kama tagano oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi ina alacmaala tucradu yowma اlitnayni wاlkhamiis fauxibu an yurfaca camalii waana saa'im khamiista iyo isniinta acmaasha ayaa kor loo qaadaa oo la kor yeelaa waxaan jecelahay in camalkayga la kor yeelo anoo sooman macnaa marka ku jira taana calaa kullin marka isniinta iyo khamiista soon in lagu khaas yeelo waa la ogol yahay inta kale maalmaha looma dan lahee macno kale waaye waxa loo soomayo ama saddexdii maalmood oo caddada ama yowmu carafa oo sanadkiiba mar imaanayso ama yowmu caashuuraa oo sanadkiiba iyadana mar imaanayso kuwayaalkaas iyaga qasad kalea laga leeyahay ee maalinta ay ku soo toostay dan lagama laha baabu sawmi yowmi carafa carafada maalinteeda soonkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay maalinta carafa soonkeeda qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can maalikin qaal xadaanii saalimun qaala xadaanii cumayrun mowlaa ummi اlfadl ana umma alfadli xadaathu xa waxadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maalikun can abinadr wahuwa saalim mowlى cumara bni cubayd illaahi can cumayrin mowlى cabdillaahi bni cabaas can umi اlfadl binti اlxaari labadan sanad maxay ku kala duwan yihiin sanadka dambea naasil ah sanadka horena waa caali haddaad isu tiriso sanadka hore bukhaari wuxuu ka warinayaa musadad musadadna yaxya bni saciid maalik buu yaxya bni saciid ka warinaya inta kale waa isku mid sanadka dambena haddaad fiiriso cabdullaahi bni yuusuf ayuu ka warinaya bukhaari cabdullaahi bni yuusufna wuxuu ka warinaya imaam maalik riwaayadan sanadkan dambe imaamu maalik iyo imaamu albukhaari waxaa u dhexeeya hal qof riwaayada horena laba qofaa u dhexaysa musadad iyo yaxya bnu saciid ayaa u dhexeeyaan kadib uu maalik imaana sanadka dambena cabdullaahi bni yuusuf bis kee marka labadooda caali ah midka dambe laakiin midkan hore labadan ka dambe muxuu ugu kaaftoomi waayey marka bukhaari wuxuu sanadka ugu soo celiyey oo sanadka caaliga ah muxuu u dambeysiiyey midka naasilka uu u hormariyeyna midka naasilkaa macnaa ku jiro macnahaas oo ah taxdiid meelo badan oo sanadka dambe can can uu ka yahay midkan dambe waa xadaanii xadaanii taxdiidka iyo cancanaduna taxdiidkaa sarreeyo saad ogtihiin waana caadadiisu bukhaari sidaas waa sameeyaa ibnu xajarna waa sheegay caadadiisu inay tahay can ummi lfadli binti اlxaarif anna naasan dad tamaarow way doodeen cindahaa iyada agteeday ku doodeen yowma carafata maalintii carafa fii sowmi الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam nebiga soonkiisa faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen huwa saa'imun waa sooman yahay nebiga wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen laysa bisaa'imin mid sooman ma aha faarsalat ilayhi waxay u dirtay biqadaxin haruub biqadaxi labanin haruub caano ah haruub ay yacni caano ku jiraan wa huwa waaqifun isagoo taagan calaa baciirihi ku taagan ratigiisa ama hashiisa korkeeda fa sharibahu nebiga waa cabay meeshaa marka waxaa laga ogaaday nebigu inuunan soomanayn maalintaas ayb waxaana laga qaadanayaa xadiidku mararka qaar ficilku in wax laysku bari karo oo nebigu ma soomaya mase ma soomana cilmigaasaa la rabay in la ogaado umulfadli caanay u keentay nebiga markaasi u dhiibtay rasuulkii waa cabay sal ly slam meeshaas waxaa ka soo baxday inuunan soomanayn nebiga sal slam qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala ahbaranii ibnu wahbin aw quri'a calayhi ahbaranii miyuu yidhi mase quri'a calayhi marka ahbaranii iyo quri'a calayhi labadana waa la dhihi karaa dabcan marka xadiidka lagu soo qaato qiraa'a cala shaykh ninka sidaa wax ku qaatay waxaa u bannaan akhbaranaa inuu dhaho iyo waxaa kaloo u bannaan inuu yidhaahdo quri'a calayhi waana asmac ayb aw quri'a calayhi qaala akhbaranii camrun qaaladan marka waxa dhahayo waa ibnu wahab qaala akhbaranii camrun can bukayrin can quraybin can maymuunata radia allahu canha ana annaasa dadka shakuu way shakiyeen oo waxay ka shakiyeen fii siyaami الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam nebiga soonkiisa yowma carafata maalinta carafa ou soomanaa fa arsaltu ilayhi waxaan u diray bixilaabin weelka wax lagu maalo oo caana ay ku jiraan dabcan bixilaabin xilaab waxaa la yidhaha weelka wax lagu maalo caanaha lagu shubto markuu eberka yahay hadda laakiin eber inuu yahay looma jeedee iyadoo caano ay ku jiraan wa huwa waaqifun isagoo taagan fi lmowqifi mowqifka carafaad fashariba minhu waa ka cabay wannaasu dadkuna yanduruuna ay fiirinayaan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka fadliga badan ama ahlu fadliga waxaa u bannaan dadka hortooda waxaa ku cabi karaa laa ba'sa hadday daruura ama ay keento ayb meeshaan marka bukhaari wuxuu keenay laba xadiid oo tusayso nebigu inuunan soomin maalintii carafa ayb ee xadiid muslim ku soo aroorayna wuxuu tilmaamayaa sowmu yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda waxaan ku ajar tirsanayaa ama wuxuu yidhi sowmu yowmi carafa yukafiru sanata almaadiyata waalbaaqiya sanadda tagtay iyo midda harsan ayuu dhaafaa laba sano soonkood baa lagu dhaafaa laba sano dembigoodameeshaa marka xadiidkaasna wuxuu tilmaamayaa sowmu yowmi carafa inuu sunno yahay kanna wuxuu tilmaamayaa nebigu inuunan soomin see loo jamcina marka wejhuljamci waxaa weeyaan ninka carafaad taagan soonka looma sunneeyo ninka xaajiga ahee carafo taagan isagu inuu soomo looma sunneeyo si cibaadada uu ugu xoog yeesho ducada uu ugu xoog yeesho oo bankaas carafaad uu taagan yahay ayaa inuu ayaan u soomaynin ayb midkan oo laba sana lagu dhaafaana waa qofka aan xaajiga ahayn hayrulxaaji isaga marka waa soomayaa saasaa sunno labada xadiid marka sida lagu jamciyo sidaas xadiidkaas muslim uu warinaayo bukhaari isaga shuruudiisa ma waafaqin saa darteed baunan meeshaan ugu soo saarin kan keliya ayuuna marka tilmaamay xadiid abu daawuud uu soo arooray marka xadiidkan laftirkiisa waxaun xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nebiga ficilkiisa inuunan soomin isaga ee ficilkaas marka nebigu inuunan soomin ma laga qaadan karaa karaaha inuu yahay yacnii ninka xaajiga ee carafo taagan in soonku uu karaaho ka yahay ama mamnuuc uu ka yahay ma laga fahmi karaa bimujarad ficilkan rasuulka sal ll ly slam sida badan qawaacidda usuulka marka la raaco oo dib loogu noqdo maya rasuulka isagu ma soomin ma waxaa laga qaadanayaa soonku inuu manhi yahay oo layska reebay qofka carafaad taagan inuu soomaa in laga reebay miyaa laga qaadanayaana maya xadiid marka abu daawuud ayaa soo arooray amar oo ku jiro oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama bisawmi carafata yani fii carafata saasoo kale waa xadiidka abu daawuud nebigu wuxuu reebay carafa maalinkeeda in la soomo oo lagu soomo carafo dhexdeeda carafo in la soomo oo carafo lagu soomo yaa carafo ku dhex soomaya marka xaaji carafo marka soonkeeda qofka xaajiga inuu reebo inuu yacni soomo ayaa nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu reebay xadiidku wuxuu leeyahay intuu ku dhigay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nahaa can sawmi yowmi carafata bicarafata xadiidkaa marka buluuqulmaraamka ibnu xajar wuxuu ku yidhi wastankarahu alcuqayliyu xaafid alcuqayli xadiidka waa munkar buu ku xukumay xadiidkaa inuu dacfi ku jirana culamo badan baa tilmaameen walidaalika marka masalada waa laysku khilaafay qofka xaajiga ah carafo isagoo jooga ku soomi karaa saddex madhabaa ku jirta maya madhab dhahayo iyo madhab dhahayo waa ku soomi karaa iyo mid dhahayo haddii uu ducada uga daciifayo maya hadduusan uga daciifaynin waa soomi karaa saddexdaas madhabaa ku jirta sharaxana uu ku dhex tilmaamay wuxuu yidhi wafi lxadiidi min alfawaa'idi xadiidka marka fawaa'idda waxaa ku jirto ana alcayaana aqdacu lilxujati wa annahu fowqa alkhabr wuxuu yidhi waxaa la arkaayo xujada isaga ayaa gooyn og waana ka sarreeyaa war wa anna alakla waashurba fi lmaxaafili mubaaxun walaa karaahata fiihi lidaruurati meelaha dadku isugu yimaado in wax lagu cunaa wax karaaha ma leh ayb haddii daruura markaa ay jirto wa fiihi qabuulu lhadiyati min almar'ati min gayri istifsaalin minha hal huwa min maali zawjiha ow laa mas'alo kalena waa laga qaadanayo naagta hadiyadeeda in la qaadan karo iyadoon la weydiinin war maalkii ninkaagii miyaa mase maalkii ninkaagii ma aha ma kuu idmay mase kuuma idmin iyadoon la su-aalin hadiyad in laga qaadan kara naagta maxaa yeele nebigu umulfadl ayuu caanahan ka qaatay meelay ka keentay ma weydiinin walacalla dalika min alqadri aladii laa yaqacu fiihi almushaaxaxatu waxaana laga yaabaa de waxaanoo kale inaan laysku qabsanayninoo booq iyo aanu ka imaanaynin wax yaroo laysku cafiyey inay iska tahay qaala almuhallab wa fiihi nadarun lima taqadama min ixtimaali annahu min beyti maymuunata zawji الnabiy sal l slam guriga maymuuna in laga keenaa dhici kartay wa fiihi ta'asi اnnaasi biafcaali الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam xadiidka waxaa laga qaadanaya dadku inay ku dayan jireen nebiga afcaashiisa oo nebiga afcaashiisa in lagu dayan karo wa fiihi waxaa ku sugan albaxu walijtihaadu fii xayaatihi sal l slam wakhtigii nebiga isagoo nool masaa-isha diiniga in la baxfin karin maxaa yeele saxaabada waxay baxfiyeen nebigu ma sooman yahay ma soomana waa sooman yahay ayaa la baarbaaray markaasaa awaantan ay tan keentay waalmunaadaratu fi lcilmi bayna arijaali waannisaa ragga iyo cilmi iyo naagaha munaadaro cilmiga inay dhex mari karto munaadarada macnaa waxaa laga wadaa masaa'il diiniga inay falanqay karaan ayb oo saas waay iyo maya sidaan ma aha iyo inay la dhihi karo wاtaxayulu cala اliطilaaci cala اlxukmi bigayri su'aalin iyo in loo xeeladaysan karo xukunka in la ogaado xukunkii in la ogaado in loo xeeladaysan karo iyadoo wax su-aal la weydiiyey iyadoo wax su-aala lyani imaanin oo su-aal la weydiinin in xukunkii loo xeeladaysan karo si kale loo weydiin karo qofka wa fiihi fitnatu umi اlfadli liistikshaafha can اlxukmi الsharciyi bihadihi اlwasiilaةi اlatiifati اllaa'iqati biاlxaal dhugta ay leedahay umulfadl ibnu cabaas hooyadiisna iyo waa taana waa laga qaadanaya maxaa yeelay sida ay u xeeladaysatay oo cilmigiina ay u qaaday maalinkaasna de maalin kulayl badan oo ahaayo nebigiina waxbay siisay nebigana caanay waraabisay ixsaan iyo waxbay ula timid dhinaca kalena waxaa weeyaan su-aashii cilmiga ahaydna waa gaartay dadkii hore balfiri siday u xigmad badnaayeen ayb listikshaafha can اlxukmi الsharciyi bihadihi اlwasiilaةi اlatiifaةi اllaa'iqaةi biاlxaal liأnna dalika kaana fii yowmin fii yowmi xarin fii yowmin xarin bacda ظahiirati ayb marka waxyaabahaas oo dhan baa xadiidka laga qaadana baabu sawmi yowmi اlfiri maalinta ciidulfiriga soonkeeda xukunka ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay ciidulfiriga ma la soomi karaa maalinta yani ciidda ah qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala aqbaranaa maliku can ibni shihaab can abi cubayd mowla bni ashar qaala shahidtu lciida ciidda ayaan xaadiray maca cumara bni اlkhadaab radia allaahu canhu faqaala waxa uu yidhi haadaani labadaani kuwaani yowmaani laba maalmood weeyaan nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu uu reebay can siyaamihimaa soonkooda yowmu fitrikum afurkiinna maalintiisa min siyaamikum aa ka afuraysaan walyowmu alaakharu maalinta kalena ta'kuluuna fiihi waxaad cunaysaan maalintaa dhexdeeda min nusukikum udxiyadiinna qaala abuu cabdillaahi qaala bnu cuyaynata man qaala qofkii yidhi mowla bni ashar faqad asaaba wman qaala qofkii yidhi mowla cabdiraxmaan ibni cawf faqad asaaba labadaba oo labadaba inuu mowlo u noqday ku kala dembeeyeen waa iska suurtagal ama midkood in xaqiiqo iyo midna majaaz yahay waxaan ujeedaa midna xaqiiqa welihiisu midna majaaz iska yahay ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun can camri bni yaxya can abiihi can abi saciidi radia allaahu canhu naha nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can sawmi yowmi alfitri maalinta ciidulfidriga soonkeeda wanaxri iyo maalinta gowraca waa ciiduladxada wa can isamaa'i buu reebay mara isku duuduubka dhagahala waa soo marnay wa an yaxtabiya arajulu iyo qofka inuu jilib xirto fi thawbi lwaaxidi hal maro uu ku jilib xirto wa can salaatin salaad buu reebay bacda subxi waalcasri subaxay casrka kadib meeshan bukhaari wuxuu baabaystay maalinta ciidda ma la soomi karaa xadiidkeedana wuxuu keenay inaan la soomi karin awalan culummadu waa ku ijmaacsan yihiin inaan la soomi karin maalin ciid a layskuma khilaafsana oo ijmaac baa wuxuu ku guntanmay ibnulmundir sida uu soo naqliyey ibnu xajarna sheegay ciid inaan soon dhacaynin inaan la soomi karin jus-iyo marka ay isku khilaafeen baa jirto waxay tahay qofku hadduu nadiro ka waran marka oo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan maalin ciida soomo nadarkaas ma guntan maa jumhuuru اlculamaa ama jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin ma guntan maayo nadarkaas mana ansaxaayo mana la qallaynaayo ninkaa qallana laguma laha wax lagu leeyahay male maxaa yeeley nadru macsiyo abuu xaniifa laakiin wuxuu leeyahay nadru macsiyo ma aha qofku hadduu yidhaahdo maalintaasaan aniga soomayaa waxaa laga rabaa inuu maalinkaas soomo maalinkaa ma soomaayo dabcan waa taa iyadoo muttafaq laakiin inuu maalin kala qalleeyo ayaa laga rabaa oo wuxuu yidhi wafi اlxadiidi taxriimu sawmi yowmay alciid sawaaءun الnadru ayaa isku miday wاlkafaaraةu wالtaطawucu wاlqadaءu wالtamatucu wa huwa biاlijmaaci waاkhtalafuu fii man qadima fasaama yowma ciidin ayb facan abi xaniifata yancaqidu qofkii marka haddii uu yidhaahdo nadarow maalan xirtay waxa uu yidhi haddii uu hebel soo galo maalinkuu soo galo waa soon baa ilaahay ugu leeyay ciid buu soo galay markaasuu saas yeelay nadarkaa marka ma xirmayaa nadarka ma xirmayaa sidiisa fa can abi xaniifata yancaqidu wakhaalafahu اljumhuuru jumhuurtuna waa khilaafeen jumhuur ahlilcilmi falow nadara hadduu nadro soomay marka ciiddiiba uu nadray inuu soomo ma guntan maa jamaahiir agtooda falow nadara sowma yowmin maalin soonkeeduu nadray falow nadara sowma yowmi quduumi zaydin zayd maalinkuu soo galo ilaahay soon ugu leeyahay buuri faqadima yowma alciid zayd maalin ciida ayuu dig soo yidhi uu soo galay fal akaru laa yancaqidu nadru nadarka ma guntan maayo culimmada badankood nadarka ma guntan maayo ma xirmaayo haddii la yidhahdo de kafaarana layskama rabo qallana meeshii ma jirayso wa can ilxanafiyati xanafiya waxay yidhahdeen yancaqidu waa gud waa gudmayaa wayalzamuhu lqadaau qallaana ku laasimayso ciid lama soomi karo laakiin inu maalin kala qallaayo wa fii riwaayatina yalzamuhu licaam riwaayo kalena waxay leedahay icaam ayaa laga raquudin wa can alawsaaciyi yaqdii waa qallaynayaa ilaa ina waistinaaa alciid waa qallaynayaa ilaa inuu niyeystay maahane ciidda inuu ka saaro wa can maalikin fii riwaayatin yaqdii waa qallaynayaa ina walqadaa'a qalla hadduu niyeystay wa ilaa haddii kalena falaa may wasayaأtii fi اlbaabi اladii yeliihi can ibni cumara annahu tawaqafa fi اljawaabi can hadihi اlmas'ala ibni cumara mas'aladan la weydiiyey waa ka istaagay waxba ma jawaabi wa aslulkhilaafi marka khilaafkan marka muxuu salka ku haayaan wa aslu اlkhilaafi fii hadihi اlmas'alati khilaafka asalkiisa mas'aladan waxaa weeyaan ana nahya hal yaqtadii sixata almanhiyi canhu waa mas'alo usuulu nala galay wuxuu yidhi masaladu waxay tahay nahyigu ma wuxuu keenayaa ou dalbayaa shayga layska reebay inuu ansaxayo nahyi iyo manhiyun canhu baa jira sooma nahyiga wuxuu nebigu uu sheegay matalan ciidda inain la soomo waa layska reebay nahyiga waa ka nebigu yidhi wa manhiyi canhugana waa maxay waa soonka wax layska reebay nahyigu waxaa weeyaan ciid in la soomo shayga layska reebana waa in la soomo arrinkan marka nahyigan waxaa nebigu uu reebay ma wuxuu keenayaa inuu ansaxayo shayga layska reebo soonka ah inuu ansaxayo nahyiga haba jiree soon ma ansaxayaa isagoo nahyigii jiro qaala lakharu culamada badankood waxay dhaheen laa maya wa can moxamed ibni اlxasan waxau yidhi nacam isagu haab culamada badankood marka iyagu waxay dhaheen wuu keenaya yani hal yaqtadii sixata almanhiyi canhu mayay dhaheen ma keenayo moxamed ibnulxasanna waa keenaya in nahyigiina jiro shaygii manhiga ahaana inuu ansaxo waa dhici kartaa yuu yidhi isaga waxtaja wuxuuna xujaystay biannahu laa yuqaalu lilacmaa nin indhoole a ma la dhaho laa yubsiru waxba uma jeedo ma arkaayo ma la dhaho liannahu taxsiilu lxaasil waa maxamed ibn xasan sheybaani wuxuu leeyahay nin indhaha demka oo indhoolo ah ninkaas indhoolaha ah waxba uma jeedo ma la dhihi karuu leeyahay maxaa yeele waxba uma jeedo waaba taxsiilulxaasil indhoole haddaad tidhi wax uma jeedo indhoolayba ku dhex jirtaaye waxaan kale waa iska warbadni nacam iyo shay xaasiloo joogo in lasoo taxsiiliyo wax jooga hadda in laysku kallifaana ma ahan uu leeyahay isagu marka meeshuu ka wato u fiirso wuxuu ka wadaa haddii maalinta ciidda soon ownanba ku dhici karin dhexdeeda oo soon uusan ku suurtoobaynin ounan ansaxayninba soon yaan la soomin in la yidhaha taxsiilulxaasil waayuu leeyahay ma fahamteen meeshaayb haddii maalinta ciidda ah soon aanu ansaxaynin iyada dhexdeeda ama suurtagalba ounan ku ahayn waa layska reebay in la soomo war badni la iska noqonay buu leeyahay taxsiilulxaasil oo taas indhoolahoo kale way u tahay fadalla calaa anna sowma yowmi alciidi mumkinun meeshaa marka maadaama layskaba reebay waxaan ka qaadanaynaa buule inay suurtagal tahay in la soomo de in la soomo waa suurtagal hadduu ka wado cuntada waa layska dhaafi karaa cabidda waa layska dhaafi karaa shahwada waa layska dhaafi karaa waa saas macquul waa tahay laakiin soonkii sharciga ahaa ma yahay mase ma aha waa war kale waidaa amkana hadday suurtowdo habata sixa sixadii baa sugnaanayso ninkaa nahyi ha ku dhaco laakiin soonku waa ka ansaxa soonkiisu ansaxa wa ujiiba ana alimkaana almadkuura caqliyun waxaa lagu jawaabay suurtagalnimadaas waa suurtagalnimo caqli ah wanisaacu fi sharciyi annaana waxaan ka doodaynaa waxay tahay sixo sharciya ma jirtaa waay waxaan ka hadlayna sixa sharciya ee sixa caqliya kama hadlayna caqli ahaan ninkan cuntada waa iska xiri karaa qoraxda markay ilaa ay qoraxda ka dhacdo maalin waa iska xiri karaa cuntada laakiin annagu maxaan ka hadlaynaa sifa sixa sharciyaan ka hadlaynaa ayb wاlnisaacu fi sharciyi wاlmanhiyu canhu sharcan gayru mumkinin ficluhu sharcan wixii sharci ahaan layska reebay in la sameeyaa sharci ahaan waa mamnuuc mumkin maba aha وmin xujaج الmaaniciina ana الnfla الmuطلqa إida nuhiya can ficlihi lam yancaqid لأna اlmanhiya maطlubu tarki sawaء kana lلتaxriimi aw lلتanزihi wالnflu maطlubu الficli falaa yجtamicu didaani labadaas laba did ma kulmayo masalada masale usuuliyiinta xataa wareerisay waa calaa kulli xaal waana midda masalada waxay tahay linahyu yaqtadi اlfasaad nahyiguma wuxuu keenayaa fasaad mase ma keenayo qad wa qad waa marka inuu keeno waa dhici kartaa inuu keenin waa dhici kartaa goormuu keeni karaa nahyigu fasaad haddii nahyigu oo u soo noqonaayo cibaadada la samaynaayo ama mucaamaladaas lagu jiro iyada daatadeeda ama shuruudeeda hadduu u noqonayo nacam yaqtadi اlfasaad haddii daatadeeda iyo shuruudeeda uusan nahyigu u noqonayninna laa yaqtadi اlfasaad marka ma la gartay daabitku marka saas nahyi waxaa jira marka cibaadadii usoo noqonayo maalan salaadda marka lagu jiro in la hadlo waa layska reebay nuhina can ilkalaam hadalkaasi intoyo usoo noqonaana nahyigaas hadalka ah salaada dhexdeeda usoo noqona ama arkaanteeda ama shuruuddeediiba usoo noqona laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada muxuu usoo noqonaa nahyigaas ama yacnii meeshaas laga fahmaayo wuxuu usoo noqonayaa shuruudii salaada oo dahaarada usoo noqonaya dahaaradiibuu butlaan ku keenaa meeshaas marka waxaa la dhahay annahyu yaqtadi اlfasaad ka waran marka hadduuna shaqaba ku lahayn maalan waxay tahay maalan ninbaa wuxuu ku tukaday cimaamad xariir oo ku tukaday cimaamadu jirkiisa ma yani cawradiisu ma asturayso cawro hadda lagu asturtaa ma aha shuruudii salaadana uma noqonayso xariirtan salaadii iyadana wax ku noqonaya ma aha ku saabsan waa nahyi khaarijka ah salaadii shuruuddeedaba hunaa marka waxaa laleeyahay saxati salaatu salaaddii waa ansaxday ninkaana oo dembaaba ma fahamteen marka meeshaas qaacidada saa hayska ahaato laakiin tadbiiqeeda war badan iyo fahamkeedu dhib badan yahay sidii loo fahmi lahaa hadda cimaamadda waxaan tusaale ugu keenaa waxay tahay iyada madaahibtoo dhan waxay ku tahay waa misaalay u noqon karta laakiin shaaficiyadu iyagu waxay ku mihaaliyaan asalaatu fi daari اlmaqsuuba iyo qofkiibaa wuxuu ku tukaday maro booli ah maro booli xaaraanuu ku tukaday ama maro xariirow cowradii ku asturtay salaadii buu tukaday markaas hal tasixu salaatuhu shaaficiyadu waxay leeyihin maradan iyo salaada shuqul iskumada xanaabilada waxay leeyihin say u kala baxsanaanayaan satrulcawraba shuruudu salaad ka mida cowradiisuna maradaanay ku asturan tahay shaaficiyadu marka waxay leeyihin satrul cawrada dabool unbaa la rabaa ee wax lagu daboolayo shaqo maba ku lahan masaaisha marka waxay ka mid tahay aadka u wareerka badan oo culammada ma'khadkoodu uu kala duduwan yahay marka meelahaas kolley qofku sidau uu wax u arkay iska noqonay laakiin qaacidada inaa fahamtaa muhiima nin walbaa marka ma'khadkiisu iyo meeshuu ku socdo iyado taas marka waa maro marka xariiraa la labiso karaa iyo maro booliyaa lagu tuka karaa iyo maahan inaan leenahay salaad ma ku ansaxay mase ma ku ansaxaysa waxaan ka hadlayna marada boolidu waa xaaraan dabcan bacdi dadka qaar marka inay la yaabaan baa dhici karta waxyaaba noocaas oo kale naag baa baxday xajkii bay aaday maxram la-aan maalan say noqonee maalan safar biduuni maxram xajka miyuu ku soo noqona mase shuruudihiisu iyadana khilaaf baa ka jiro xanaabilada shuruudday ka mid tahay dhahayeen calaa haadaa marka waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan xajkeeda wax ka sheegaan jumhuurulculamaana xajku waa ansaxaa laakiin waa dembaawdeen masaa'il badanoo noocaas ku soo aroora tii waa midaan markaa ya tan naftirkeeda waa ka soo hadalnay hadda ka horna iyada naftirkeeda meelahaasay u noqonaya waa laakiin taas nahyiyo waxba iscaarida kale iyadana marka waa soo gelay qaacidadan sax ayb marka meeshaan marka masaladan intaasu faa'iidadaasu ka baxshay baabu sawmi yowmi naxri maalinta naxriga soonkeeda cadxuunka kusoo arooray caddayntiisii u baab yahay maalinta udxiyada la qalanaayo oo ciidda ay tahay oo tabnaadka qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamun can ibni jurayj qaala akhbaranii camru bnu dinaar can caطaa'i bni miinaa qaala samictuhu yuxadiثu can abi hurayrata radia allahu canhu qaal yunhaa can siyaamayni laba soon ayaa la reebayaa wa baycatayni ee laba beec alfitri waannaxri labada maalin soonkeeda la reebaya waa ciidulfitriga iyo ciiduladxaa labada beece la reebayana walmulaamasati isu taabashada iyo walmunaabadati isu tuurka kitaabulbuyuucan ugu tegi doonaa insha allah qaala xadaanaa mxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa mucaadun qaala akhbarana bnu cawn can ziyaad bni jubayrin qaala jaءa rajulu ilaa bni cumar ninbaa ibni cumar u yimid radia allahu canhuma faqaal rajulu nadara nin nadray an yasuuma inuu soomo yowman maalin ninbaa wuxuu nadray inuu maalin soomo adunuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi alinayn maalin isniin ah fa waafaqa wuxuu waafaqay daalika kaagaas yowma ciidin maalin ciidi isniin inaan soomaa ilaahay igu leeyahay ciiday noqotay isniintii seeyelaha faqaala bnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi amara allaahu ilaahay wuxuu amray biwafaa'i nadri nadarka oofintiisa oo nadarka oofintiisu alla amrayo walyufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyti alcatiiq wanaha nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiguna wuxuu reebay can sowmi hada alyowm maalinkan in la soomo ibnu cumar marka wuxuu yidhi ilaahayna nadarka ha la oofiyo yidhi nebigana maalintan waa reeb waa reebay in la soomo de muxuu ku jawaabay ibnu cumar marka muxuu ku jawaabay ninba sibuu u fahmay qaala albirmaawiyu barmaawi waxa uu yihi shamsudiin ikhtalafa ahlu اlamsaari fiihi calىa qowlayni laba qowl faإidaa nadara an yasuuma اlyowma اladii yaqdamu fiihi fulaanu faqadima ayb yowma alciidi uu soo galo falaa sowma walaa qadaa ayb taasaana ibnu cumar uu jawaabaa qaar dhahayaan yacnii ilaahay nadar in la oofiyo faray waa sax nebiga laakiin maalintan in la soomo isaguna waa reebay marka ibnu cumar kaanahu inuu leeyahay yacnii qallana lagaama rabo maalintaanna ma soomi karti qaarna waxay yidhaahdeen maya ibnu cumar qallowba fadwooday maxaa yeelay amara allahu biwafaa'i nadri ilaahay wuxuu amray nadarka in la oofiyo ee nadarka oofiyo maalin gud oo qalleyn saasuu nadarka ku oofsamaya maalintan ciidda aan ha soomin marka sunnadiina waad waafaqaysaa nadarkiina waad iska gudaysaa markaas in badanoo culammada ka mid a saasuu ibnu cumar jawaabay dhahay qowl saddexaad wuxuu leeyahay ibnu cumar waa ka aamusay masaladan tawaqafa fiiha intaba marka waa la tilmaamay waa leeyahay qaala alkhaaabiyu khaaabi waxa uu yidhi tawaraca bnu cumar ibnu cumar waa ka xalaal meertay can qaطci اlfutya fiihi mas'aladan jawaabteeda inuu gooyo wa ama fuqahaau اlamsaari faاkhtalafuu qultu waqad taqadama sharxu اkhtilaafihim qablu wataqadama can ibni cumar waxaa ka soo hormartay qariibu min hada fi kitaabi اlxaj fii baabin mataa fii baabun mataa yaxilu اlmuctamir qofka muctamirka goormuu xalaaloobaya waamarahu waamruhu ay marka mas'ale xajka ku imaan doontana ibnu cumar waa ka xalaal mirta oo ka istaagay waamruhu fi اtawaruci can batti اlxukmi walaa siyamaa cinda tacaarudi اladilati mashhuurin buu yidhi ibnu cumar sha'nigiisa ah inuu ka xalaal meerto xugun inuu gooyo weliba haddii mas'aladu ay axaadiid iscaaridaysa ay jirto aaduu mashhuur u yahay ibnu cumar wuxuu ku caanbaxay inuusan waxba goynin xugun aanu goynin haddii mas'alada adiladeedu iscaaridayso marka saxaabada waxay ku tuseen marka xalaalmeeradnimadooda mas'aladan laba deliil ay haysato inuu xugun ka gaaro waa ka baqayaa qofka sidaasoo kale haddaad aragtana qof sidaasoo kale wax uga baqayana waa qof marka uun diin ay ku jirto oo aan waxba jasminayni laakiin mararka qaarkood dad aan dad in wax loo jesmiye maahane wax kale aan aan aynan u roonayn baa jiraan qof caami ah oo aan wax adilada ka garanaynin oo mas'alo ku weydiiyey haddaad tidhaahdid mas'aladan saanna waa la yidhi saanna waa la yidhi ood uga tagto waa wareeraha kaasoo kale marka wuxuu u baahan yahay xukunka raajixa isaga in loo sheego ayb siyaabaha kale laakiin diin looga abu daawuudkana waxaan ku soo marnay ibnu mascuud soddon maalmood mas'alo dalaaq ku saabsan in loogu soo daba noqnoqonayo soddon maalmood amaba yacnii bil in loogu soo noqnoqonayo mas'alo dalaaq ku saabsan oo uu diidanaa markaas inuu wax gooyo ama uu wax jasmiyo iyo maanta marka sida diinku waxaa u noqday yacnii fudaydka looga looga dhiganayo meeshaan marka culamadu waa su ibnu cumar marka qallam iyo u jeedaa ma ka tawaqufay intaba waa la yidhi qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cabdulmalik bnu cumayrin qaala samictu qazacata qaala samictu abaa saciidin alkhudriya radia allaahu canhu wa kaana gazaa maca اnabiy sal l slam nebiga ayuu la duulay intay casharata gaswa labaiyo toban duulaan qaala wuxuu yidhi samictu arbacan afar ayaan maqlay min anabiyi sal slam aan ka maqlay faacjabnanii way yaab geliyeen qaala laa tusaafir ilmar'atu haweenayda ma safrayso masiirata yowmayni laba maalin socodkood ilaa wamacahaa zawjuhaa ninkeeda inuu la joogo maaha ow duu maxramin ama mid maxram u saaxiiba inuu la jira maaha maxramnimo kule walaa sowma soon ma jiro fii yowmayni laba maalmood alfitri waaladxaa walaa salaata bacda subxi xataa tadluca shamsu walaa bacda alcasri xataa taqruba shamsu walaa tushadu rixaalu gaadiid lama adkeeyo oo yacni safar looma galo waa ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid ma aha safar loola qasdaayo daaco ama loola qasdaayo waxaan u jeedaa makaan mucayana buqco barakadeeda raadin la raadinayo darteed in loo safraa ma aha ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid maaha masjid alxaraam wamasjid alaqsa masjidi haada waa sheegi doonaa markaan ku laabanno meelihii marka fadaa'ilu maka iyo fadaa'il madiina iyo meelahaasaan ku baxsanayna insha allah baabu siyaami ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa soonkooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay ayaamu tashriiq waxaa la yidhaahdaa maalmaha koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddexiyo tobanka ciidul adxada waa maalinta tobnaad koob iyo toban labaiyo toban saddex iyo toban ayaamu tashriiqa maalmahaas ma la soomi karaa qaala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari waxa uu yidhi qaala lii moxamed bnu اlmuhanى qaala xadaanaa yaxya can hishaamin qaala akhbaranii abi kaanat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay ahayd tasuumu inuu soomaysay ayaama minan maalmihii minaad wa kaana abuuhu aabbihi hishaam aabbihiis yacni waxaan u jeedaa curwa aabbihiis waa cabdullahi bni zubayr yasuumuhaa maalmaha wuu soomi jiray isaga caa-isha wuxuu yidhi waa soomi jirtay ibnu zubayrna waa soomi jiray waa mowquufkan qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu cabdاllahi bna ciisa can الzuhriyi can curwata can caaishata wa can saalimin can ibni cumara radia allaahu canhum marka ibni cumar iyo caaisha waa qaalaa waxay yidhaahdeen lam yurakhas siiqadaan feeri marka lam yurakhas lama ruqsaynin fii ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa an yusamna ay alsiyaamu fiihinna dhexdooda in la soomo ilaa liman unbaa loo ruqseeyey lam yejid aan helaynin alhadya hadyi qofaan haysanin unbaa loo ruqseeyey hadyiga qofkaan haysanin marka yaa laga wadaana waxaa laga wadaa qofka mutamatica ah ama qaarinka xajka saddex qaab baa loo xajiya saaad ogtihiin mufrid iyo mutamatic iyo qaarin waayo dadka mutamatica iyo qaarinka neef inay qalaanaa laga rabaa neefkaasi waa awoodi waayeen waa awoodi waayeen neefkaa maxaa laga rabaana faman lam yejid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wa sabcatin idaa rajactum saddexdaas maalin marka ma ka dhigan karaa koo iyo tobanka labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka cabdullaahi binu cumar iyo caaisha waxay yidhaahdeen waaba loo ruqseeyeyba ninkaas mutamatica ee ama qaarinka ee waayey wuxuu hadyi ku sameeyo waaye horena aan u soomin saddexdaas maalin oo ayaamu tashriiq inuu soomaan loo rugseeyey fii xukmi rafcin ay leedahay marka midaan mise ma laha hadda xadiidkan marfuuc ma yahay mise waa mawquuf waa marfuuc xukman maxaa yeeley waagaas caaisha ibnu cumar ay joogeen qofka wax rukseeya yow ahaana rasuulku ruqsada sharciga isagaa bixin jiray nebiga calayh salaatu wasalaam xadiidkan marka waa xadiid marfuuca oo mas'alada ku soo arooray marka shaaficiyada qaar baa waxay dhaheen ma cadda waa cad yahay laakiin maxaa yeele axaadiid fara badan ayay iyaguba oo tanoo kale abay qaateen tan inay qaataan iyaduna waa ku laazim qaala xadaana cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can ibni shihaab can saalim bni cabdillaahi bni cumara can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal alsiyaamu soonka liman tamataca qofkii tamatucay bilcumrati cumro ku raaxaystay oo ku tamatucay ila alxaji ilaa xajka wakhtigiisa ugu raaxaystay ilaa yowmi carafata ilaa maalintii carafana aan soomin dabcan fain lam yejid hadduunan helaynin hadyan hadyi aanu hel ilaa maalintaa carafo gaaray marka fain lam yejid hadduunan helaynin hadyan hadyi hadduusan helin walam yasum ounanna soo soomin fiiri marka saddex maalmood xajka dhexdiisa inuu ku sooman hore uma soo soomin hore wuu u soomi karaa dabcan oo wuxuu samaynayaa maalinta lixaad toddobaad sideedaaduu soomi karaa ma soo soomin maalmahaas ma maalmahaas ma aanu soo soomin oo wuxuu islahaa hadyi baa kuu imaanayood heli doontaa hadyigii baa la waayey marka waxaa u caddaatay inuu hadyi waayey wuxuu soo gaaray yowmu carafa yowmu carafa maalinta ku xigta ma soomi kara waa maalintii ciidda wa toban saddexdaa maalmoodoo kalena fain lam yejid hadyan hadduunan helin walam yasum ounanna soomin saama ayaama minan maalmaha minaado ayaamu tashriiqa ayuu soomaa ayuu soomaya wa can ibni shihaabin can curwata can caaishata milahu wa taabacahu ibraahimu bnu sacdin can ibni shihaab xadiidka marka baabka wuxuu tilmaamaya ayaamu tashriiqa waxaa loo ogol yahay qofka mutamatica qaarinkana waa ku jiraa iska jira maxaa yeele aayadda faman tamataca bilcumrati qaarinkana waa u taallaayo isaga laftirkiisa mutamatic waa lagu idlaaqaa maxaa yeele isagu tamatuciisa waa maxay tamatuciisa isagu hal camal ayuu laba shaqo ku qabsaday maxaa yele ninka qaarinka ah labayka xajatan wa cumratan buu intuu yidhaahdo ayuu acmaalulxaj buu iska qabana cumradiisiina meeshaasi u soo gelay marka cumradii camalkeedii iyo xajkii camalkiisii ayuu hal mar gutay intaasoo raaxo maahan marka taas mutamatic waa yahay isaga isagana waa laga rabaa inuu neef gowraco labadoodaa marka hadday waayaan waxay qalaan horena aynan u soo soomin ayaamu tashriiqay ka dhiganayeen fa siyaamu alaaati ayaamintooda taasu meeshaas marka ibnu xajar waxa uu yidhi ayb wuxuu yidhi waraajixu cinda albukhaariyi jawaasuhaa lilmutamatici bukhaari agtiisa waxaa raajix ka ah maalmaha soonkooda inuu bannaan yahay laakiin uu u bannaan yahay oo keliya ninka mutamatica kan kale maxaa ka reebay marka sifadan nin kale waa loo rugseeyey kan kale maxaa ka reebayna waxaa ka reebay xadiidka muslim uu warinayo ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi tacaala ayaamaha mina koob iyo toban labaiy toban saddex iyo tobanka waa maalmo wax la cuno oo wax la cabo oo ilaahay la xuso marka waa maalmo wax la cuno oo wax la cabaa layidhi soon ma jira marka maalmahaas keliya waxaa loo ogolyahay mutamaticaas bis cid kaloo loo ogolyahay meeshaan marka fiiri wuxuu yidhi fainahu dakara fi lbaabi xadiiday caaishata wabni cumar fii jawaazi dalika walam yuridhu kayruhu wax kalena ma keenin waqad rawaa bnu lmundir wakayruhu can zubayr bni اlcawaam wa abi طalxata min aلصaxaabati aljawaaza muطlaqan ayuu ku wariyey zubayr bnu اlcawaam iyo abu طalxa labadaas saxaabi waxaa laga wariyey ayaamu tashriic nin kastaa waa soomi karaa aljawaaza muطlaqan wa can caliyin wacabdillaahi bni camri bni اlcaas waxaa iyagana laga wariyey ibnmundir uu wariyey almanca muطlaqan in la si muطlaqa loo reebay xataa ninkan hadda loo rugseeyey walaa cid kale qof soomi karta malay ku tagaan saxaabada iyaga wa huwa almashhuuru can الshaaficiyi imaamu shaaficina qowlkaas dambeu qabaayo qof soomi kara male buu qabaa xataa ninka mutamaticaa ee saddex maalmood saddexda maalmood aan hore u soo soomin ma soomi kara qowluljadiidka waa marka shaafici qowluljadiidka imaamu shaafici wuxuu leeyahay ayaamu tashriiqa cid loo ogol yahay ma leh laba masalo marka laba qowl ma haynaa hadda almancu muطlaqan iyo aljawaazu muطlaqan wa can ibni cumara iyo wacaaishata wa cubayd ibni cumayr fii aakhariina waxaa laga wariyey iyaguna mancuhu in la reebay soonkaas ayaa mutashriiqa ilaa lilmutamatici baa loo ogol yahay alladii laa yajidu اlhadya mutamatic aan hadyi helaynin horena aan u soo soomin ayaa saddexdan maalin loo ogol yahay xadiidkaanaana marka deliil u ah kaas wahuwa qowlu maalik weeyaan imaam maalik qowlkiisa washaaficiyi fi lqadiim iyo imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ah xagga deliil ahaanna isagaa raajixa uga wada ayb meeshaas marka qadiimka aan ka qabanna imaamu nawowi alimaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca sidaanuu ku yidhi waclam ayuu yidhi ana alasaxa cinda alasxaabi huwa alqowlu اljadiid annahaa laa yasixu fiiha sawmun aslan laa lilmutamatici walaa ligayrihi asxaabtu saasay qabaan yidhi asxaabtu shaaficiyadu ka wadan iyo agtooda saasaa raajix ka ah waalarjaxu fi اdaliili waxa uu yidhi xagga deliilkaana waxaa xoog badan dhanka deliilka markaan u laabanno madhabka sheekadiisa xikaayadiisa iska dhaaf xagga deliilka waxaa raajixnimo badan sixatuhaa lilmutamatici inay maalmahan soonkooda ou ansaxayo mutamatica oo u ansaxayo wa jawaasuhaa lahu inuu u bannaan yahay ninkaas mutamatica lianna alxadiida fi اtarkhiisi lahu saxiixun xadiidka ruqsaynaya waa saxiix buu yidhi kamaa bayannaahu wahuwa sariixun fii dalika masaladana waa ku cad yahay falaa cuduula canhu marka xadiidka meel looga leexda malin waa صaxiix waana sariix meel looga leexda marka male marka xadiidku hadduu saxiix noqdo sariix xukunka ku noqdo meel la aadaa kale ma dhinan markaasuu weliba wuxuu sii daba dhigay bacdu culamaai shaaficiya qaarkood ayaa waxay dhaheen xadiidkanay daciifiyeen qoladaasuu marka aad u radiyey marka alimaamu nawowi wuxuu yidhi xadiidkaa daciif ma aha bal xadiidka bukhaari baa wariyey dariiqa isaga uu ku soo gaaray baa laga yaabaa inuu daciif yahay ee duruqa uu bukhaari ku wariyey xadiidka saxiixuu ku yahay waxaan u sheegay buu yidhi hadalkaas qof inuusan kitaabkaas inta arko oo hadhow uu is yidhaahdo marka xadiidkaasna waa daciifnimadiisa inuu ictiqaadiyo ma lagu camal falaayo uu yidhaahdo taasaan marka ka baqay in lagu kadsoomo ayuu yidhi saas darteed si aan loogu kadsoomin meeshaasna ictiraafkaasna waa ka jawaabayy waana ku badan tahay alimaamu nawowi sharxa muslimka iyo majmuuca iyo isaga marka sidaan wax kala rajaxayo khulaasat lqowl qowluljadiidka shaaficiyadu waxaa weynayaa mutashriiq cid soomi karta male qowlulqadiimkana mutamatica aan hadyi heli karin waa loo ogolaya kaasaana xoog badan xagga daliilka qaar marka wej waxaa jira marka shaaficiyadu shaad ah oo iyagu waxay leeyihiin mutamatica waxaan haleeshiinaynaa cid kasta oo soonkeedu sabab leeyahay oo qallo iyo kafaaradii iyo nadar iyo waxyaabahaas waa layska soomi karaa ilayani ilxaaqan lilmutamatic laakiin waa wej oo shaad wej hadda wej oo xagga madhabka xoog badan ma aha ila madhabka wuxuu qaba horaan buu u sheegnay وcan اlأwsaaciyi iyo وaغayrihina waxaa laga wariyey yasuumuhaa ayضا almuxsaru wاlqaarinu muxsarkii iyo qaarinkii ayaa awsaaci uu ku daray ayb xujatu man manaca ayaamu minan ayaamu aklin washurbin waa kaa marka masaladaa iyadana waa kaa marka baabu صiyaami yowmi caashuuraa maalinta caashuuro soonkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay marka cashuura waa maalinta tobnaada laydhaha waa laysku khilkhilaafay sagaal mi amase waa maalinta tobnaad maalinta tobnaad inay taha xoog badan ayb iyadoo laftirkeeda dhowr martabay kale leedahay cashuurada keliya in la soomo in sagaalka iyo tobanka laysku daro waa sida ugu fadli badan tobanka iyo maalinka maalinta ka dambaysa in la sameeyo qaala xadaanaa abu caasim can cumara bni muxamedi can saalimin can abiihi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam yowma caashuuraa maalinta caashuuraa in shaaa haddii uu doono qofku saama waa soomaya marka in shaaa saama macnaheedu waxay tahay hadduu doono waa soomaya waxaa laga wadaa sowmu yowmi caashuuraa inuu sunno yahay oo waajib onahay qال xdثna abواليمان qال أخبرnا شhcayب عن الزهرiي qال أخبرnيi cروة بن الزبير ana caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa amara inuu amray bisiyaami yowmi caashuuraa cashuurada soonkeeda falamaa furida ramadaanu markii la farad yeelay kaana wuxuu ahaa shanigu man shaaa qofkii doono saama waa soomaya waman shaana afdara qofkii doonana waa furay markii hore waajibu ahaa markii ramadaan la farad yeelay ikhtiyaaru noqda sunnu qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslamata can maliki can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana yowmu caashuuraa wuxuu ahaa tasuumuhu qurayshun quraysh inay soomi jirtay fi ljaahiliyati jaahiliyadii jaahiliyadii marka waa soomi jirtay markuu leeyahy waxay tusaysaa diintii nebi ibraahim baqaayaadkii uga harharay inay ka mid ahayd in la weyneeyo maalinta cashuurada wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguna wuxuu ahaa yasuumuhu inuu soomayay fi ljaahiliyati jaahiliyadii isaguna marka waa waafaqay maadaama yacni soon wixii nebiyullahi ibraahim diintiisii wixii ka haray ay tahay nebiguna waa soomay markaa rasuulka laba marxalo soo maro markii hore wuxuu waafaqi jiray ahlu kitaabka lan iyaga ka dhow nimankan markii dambana nebigu fii aakhiri xayaatihi ahlu kitaabkiiba u khilaafay ayb soo ma arkin marka fii aakhiri xayaatihi ahlu kitaabka nebigu waxau qariray in la khilaafo waana khilaafay ayb waxyaabo badanaa marka masaa'il badan baa ku salaysan meeshaas ou ka mid tahay soomu sabtiga uu ka mid yahay oo ibnu xajar marka wuxuu leeyay markii hore nebigu waa reebay in la soomo ayb isagoo marka khilaafayo ahlu kitaabka waxaan ujeedaa isagoo waafaqaayo ahlu kitaabka markii dambana yacnii waxaan ujeedaa oo cagsiya markii hore yacnii wuxuu waafaqi jiray ahlu kitaabka oo iyagu marka maalin ciiday u ahayd inaan la soomin oo la afurnaado ayaa sidaas ayay ahayd markii dambena wuxuu leeyahay waxuu arrinku ku sugnaaday ahlukitaabka in la khilaafo see loo khilaafaa marka ahlukitaabka yukhaala waxaa lagu khilaafaa bisawmi in la soomo sabtiga soo ma fahme maxaa yeele iyagu ciiday ka dhigteen annagu marka mafu ciid marka qofku ciid ma soomo oo ciid waa maalin afur ma afurayna waa soomaynaa marka ibnu xajar saasuu tabyiinulcajabka uu ku qariray masalada sabtiga dhanba meeshaasi ku salaysan tahay buu yidhi waa sida ibnu xajar uu tilmaamay masaladana si kale uga falamaa qadima almadiinata markuu madiino soo galay saamahu nebiga waa soomay wa amara bisiyaamihina waa faray ayb meeshaa marka waxaad dareemay marka in shay sax ah ama yacni wanaagsan lagu waafaqo dad khaldan wax dhiboo ay keenaysa mar dadkan khaladkooda ayagaa le waxa wanaagsanna waa wanaagsan yihiin mar walba ama gaalada ha samayso ama dad mubtadiciin ha sameeyaan shayga wanaagsan mar walba waa wanaagsan yahay cidna loo khilaafi falamaa qadima almadiinata markuu soo galay saamahu waa soomay amara bisiyaamihi maalintaas soonkeeduuna amray falamaa furida ramadaanu markii la farad yeelay taraka caashuuraa caashuura waa ka tegey faman shaaa qofkii doono saamahu waa soomay waman shaaa qofkii doonana tarakahu waa ka tegey qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can malikin can ibni shihaabin can xumayd bni cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata bna abi sufyaan radia allaahu canhumaa yowma caashuuraa abuu maqlay caama xaja sanadkii uu soo xajiyey cala almimbari mimbarka korkiisa yaquulu isagoo dhahaya yaa ahla almadiinati reer madiina haddaad tihiin reer madiinow ayna culamaa'ukum culammadiinna aaway sababta uu yidhi waxay ahayd wuxuu arkay timahan la sameeyo burukada ah ayaa loo keenay markaasuu gacanta ku qabsaday markaasuu wuxuu yidhi war reer madiinow aaway culummadiinnii buu yidhi munkarkan maxaa u ridi weyseen samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay haadaa kan yowmu caashuuraa weeyaan walam yaktub illaahu ilaahayna ma qorin calaykum dushiinna kuma qorin oo kuma farad yeelin siyaamahu soonkiisa wa ana aniguna saa'imun mid soomayaan ahay oo sooman faman shaaa qofkii doono falyasum ha soomo waman shaaa falyufطir sowmu caashuuraa istaqara calى anahu sunat inuu yahay calى anahu mustaxab qaala xadaanaa abu macmar huwa cabdulahi bni camrin qaala xadaanaa cabdulwaaris can ayuuba can cabdillahi bni saciid bni jubayr can abiihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qadima الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam almadiinata nebiga madiine ayuu soo galay fara'a alyahuuda yahuud buu arkay tasuumu inay soomayaan yowma cashuuraa faqaala wuxuu yidhi maa haada kan waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen haada kan yowmun maalin weeyaan saalixun wanaagsan haadaa yowmun maalin waay naja allaahu ilaahay uu badbaadiyey nebiy allaahi haadaa yowmun maalin waay naja allaahu alla uu koriyey bani israa'iila reer bani israa'iil min caduwihim uu ka koriyey fasaamahu muusa muuse waa soomay muusaa soomay qaala waxa uu yidhi faana aniga ayaa xaqu u xaqnimo badan bimuusaa muuse minkum idinka idinkaga xaqnimo badan yacnii muuse anaa idinkaga dhow fasaamahu waa soomay amara bisiyaamihi maalinkaa in la soomana waa faray shuraaxdu marka waxay leeyihiin nebigu iskama raacin yuhuudda ee waa loo waxyooday inuu maalintaa soomi karo maalintaa inuu soomo ayaa loo waxyooday bina'an cala alwaxyi ayuu ku soomay meeshaa marka saas masaladan marka ahlucilmiga qaar ka mida waxay u deliishadeen ixtifaalka mowlidka nebiga sal l slam oo waxay yidhaahdeen nebiga dhalashadiisa in loo ixtifaalaa bannaan xadiidkanay markaa soo qaateen marka waxay yidhaahdeen maadaama maalintii alla uu koriyey reer bani israa'iil ee nebigoodii nebiyulaahi muusaa yacnii soon lagulagu xusay oo lagu muqaabaleeyey soon ayaa ixtifaalkuna sidoo kale waay dheheen masaa'il marka laysku hayo oo dhib badan oo marka xagga iyo xaggaba waa bannaan tahay ma bannaana lays leeyahay loogama qanci karo qiyaas noocan oo kale qiyaas noocan oo kale weliba muta'akhiriin ka yimid ma looga qanci karo mukhaalifku waa sahlan yahi wuxuu ku dhihi karaa maxaad mawliidka u samaynaya ixtifaalka nebigaan jecelahay nebiga in la jeclaadaa ama baahidaas jacaylka waqtigii rasuulka ma jirta mise ma jirin waa jirtay rasuulka jacaylkiisa waqti uunan jirin maa jirta waqti walbaa waa mashruuc waa layska rabaa ayb jacaylkan hadda adiga aada sheegayso oo ugu dabaaldegaa xilliga rasuulka ma jiray haa nebigu ma sameeyey asxaabtiisu may ma samaynin maanic u diiday noo sheeg waayahay sida taraawiixda maanicaa u diiday waa ognahay maanic ma jiraa u diiday maya maanic ma hayno idanda waxaa weeyaan waa bidca marka in la sameeyo shay nebigii oo u baahday iyo asxaabtiisu u baahdeen wax ka celiyeyoo ka hor istaagana aynan jirin maxay uga tageenna marka yaa tura cillo jirtay uga tageen diin ahaanay uga tageen marka waa in laga tagaa marka laga dheeraado oo ilaahay lagu caabudo in laga tago sma qaacidadaasaana ka toosan madhabkii salafkana waafaqaysa maxaa yeele waxaan nebigii samaynin asxaabtiisii la imaanin taabiciintii la imaanin a'immada afartaa aysan la imaaninoo fiqiga ah khayr intaas ka tegey waa qariib ibnu kaiir wuxuu yidhaahdaa aayadda وqاl الذiina kafaruu للadiina آamanوu low kaana khayرa ma sabquuna ilayhi mushrikiintu waxay dhaheen haddii waxaan khayr uu yahay kuwaan ducafadaa noogama aysan hormareen ibnu kaiir marka wuxuu yidhi annaga cagsigaan dhahaynaa shaygu hadduu khayr yahay la sabaquuna ilayhi dadkaas horaan nooga hormari lahamarka ma ma lagu qanci karo marka qiyaas noocan oo kale maalintaasaa nebigu yeelay kanaan yeelaynaa maye marka waxaan maadaama ay yihiin wax diin taabanayo hadda waxay marayba yani markii hore waa bannaanyaha laysku haystay waa bannaanyaha laysku haystay waqtigii hore ana waxaan garan karaa kolley muddo fara badan soddomiyo sano meelaa ka hor dhowr iyo soddon sano xoogaa ka hor labaatan iyo dhowr sano ka hor wadaadadu markay isku qabtaan mawlid ma jiraa ixtifaalkiisu mase ma jiro waxaa la dhihi jiray wax ku soo aroora maa jira maya a la dhihi jiray aayad iyo xadiid uma hayno laakiin bidca xasano waayo wakhtigan dad waxaan aragnay marka dhahaya maya nusuusaaba kusoo aroortayba aayado iyo xadiida kusoo aroortay yani labaatan sano kabacdi aayadda lasoo helaayo maxay tahay qur-aanku intiibuu joogaa labaatan sano ka hor intaan ku akri jirnay uu joogaa haddana ayb wax kusoo kor aayad kusoo korortay mal tafsiiradii waa yaalaan qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika fala yafraxuun huwa khayru mima yajmacuun aayaddaasaan soo helnay waa soo socotay warkii markii hore waa bannaan yahayay joogtay waa bannaanyah waa ka tagtay waa sunnaa la yidhi waa ka tagtay qofka aan ixtifaalin waaba gaala la yidhi sababtoo nebiga ma jeclana markaasaa laysku xabadayna oo laysku dilaa waa la dhigaa lama dhigaayo mararka qaarkood qof yani waxaan garanaynaa dad inay ku dhinteen saas naf lagu gooyo alaa kullin marka culuma waa u deliishatay meeshan laakiin ma xoog badna qala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu usaamata can abi cumays can qays bni muslim can taariq bni shihaab can abi muusa radia allaahu canhu qaal kaana yowmu caashuuraa maalinta caashuura waxay ahayd tacuduhu lyahuudu yahuudda waxay ku tirinaysa ciidan ciid qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi fasuumuuhu antum ciiday ku tirin jireen sooma aragtid iyaga waa la khilaafa marka idinka soomal qaala xadaanaa cubaydullaahi bni muusa can ibni cuyaynata can cubaydillaahi bni abi yaziida can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal maa ra'aytu nabiya sal l slam nebiga ma aanan arkin yataxaraa inuu ku dadaalayo siyaama yowmin maalin soonkiis fadalahu uu ka dheeraad siiyey calaa hayrihi hayrkiis ilaa hada alyowma maalinkan maahna yowma cashuuraa wa hada shahra iyo bishan mooyaane yacni shahri ramadaan qaala xadaana almakiyu bnu ibraahim qaala xadaanaa yaziid bnu abi cubayd can salamata bni اlakwac radia allaahu canhu qaal amara nabiyu sala allahu calayh ali wasalam rajulan nebigu ninbou amray min aslama reer aslam an adin ay adin dhawaaq fi naasi dadka dhexdooda ka dhawaaq anna man kaana akala qofkii anna man kaana akala qofkii cunay falyasumha sooma baqiyata yowmihi maalintiisa inta hartay haaf haysto waman lam yakun qofkaan ahayn akala inuu cunayna fa ina alyowma maalinku yowmu cashuuraa weeyaan ha sooma sanadkan maxaa ku jira ulaai saddexuu nebiga ka tirsanaya bukhaari yowma cashuuradana marka iyadu xukunkeedu iyo siday tahay iyo sidaas weyaan wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabiyina mxamed